بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ka soo hadalnay muqadimadii kitaabka iyo baabkii ugu horeeyey qayb ka mida marka labadii baab uu kitaabku lahaa baabkii horeeyey albaab alawal ayaanu ku dhex jirnay oo ahaa fii alqaabi azixaafi waalcilal zixaafka iyo cillooyinka magacyadoodii ayaanu ka hadlaynay zixaaf yaan ku dhex jirnaa zixaafka labaan u kala qaadnay mufrad iyo musdawaj kii mufradka ahaa baan darsigeennii hore ka soo baxnay marka mufrad waaye la leeyahayna hal tafcilo tafciladii hal meeluu ka galaa hal meel buu ka galaa ee laba meel kama galo hadda meeshan darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabanayaa kii musdawajka ahaa musdawajkii ayuu ka bilaabanaya waxaa la yidhaahdaa almusdawaj waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha almurakabna waa la yidhahdaa almurakabna waa la yidhahdaa maxaa yeeley waxaa musdawaj loogu magacaabo ama murakab loogu magacaabayo tafciiladan ama juska aan u naqaano laba meeloo ka mida ayuu galaa musdawajku meesha sixaafka mufradka ahi hal meel uu ka geli jiray ila waxaan khamnigoo kale waxaan nidhi wa xadfu athaani assaakin soo ma ahayn haanigii reebnaa oo la gooyey tafciilada hal meel uu gelayay kulligood hal hal meel bay gelayeen laakiin markaan nidhaahno musdawaj ama murakab nidhaahno tafcilada laba meeluu ka galaa laba meel ayuu ka gelaya musdawajkaas yacni darsigeena maanta uu ka bilaabanaya wuxuu yidhi musanifka raximah ullahu waalmusdawaju arbacatun yacni maxay ahayd inuu yidhaahdo markii hore azixaafu wuxuu ahaa nowcaan mufradun wa musdawajun falmufradu waa ka soo baxnay waalmusdawaju way haddana musdawajkiiba hadda aan arkayna ka musdawajka ahee tafcilada labada meel ka galaahi arbacatun afar weeye isagu afar buu ka koobnaa meesha mufradkii uu ahaa siddeed isagu afar buu noqonaya afartoodaas kan koobaad waxaa la yidhahdaa khablun kan labaad waxaa la yidhahdaa khaslun kan saddexaad waxaa la yidhahdaa shaklun kan afraadna naqsuna la yidhahdaa alkhablu ayaa u horeeyo wuxuu yidhi musanifka altayu maca alkhabni khablun yacni hadda laba tafciilo laba laba wuxuu israaciyey laba sixaafuu israaciyey tayu hore u soo barnay sooma ahayn muxuu ahaa xadfu raabici saakina sooma ahayn aye khabnina muxuu ahaa xadfu thaani saakinan labadaasay ahay marka waxaan rabnaa tafcilo oo labadoodii ay wada galeen iyo musanifka waxaa la yidhahdaa buu yidhi khablin loo yaqaana khablun baa la yidhahda alkhablu baa la odhanaya marka khabligu waa murakabun min alkhabni waatayi khabni iyo tayi buu iska saaran yahay maalan marka hadda mustafcilun oo kale noo soo qabo mustafcilun markaa tidhahda tafciladaas siinku muxuu yahay haddii aan siinka goyno soo taanigii maa oo reebna haddaan goyno maxaan gelina markaas khabni baana gelina soo maa fa'da oo taf haddaan idhaahnana fa'daasna waa sababu taqiil sabab khafiif waa labadaba taf fa'duna maxay tahay haddaan jarno fa'da reeban haddaan goyno waa tayi soo maa marka siinkiina goo siinkiina goo fa'dana goo maxaa kuu soo haraya ya waxaa kuu soo haraayo siinka jar muttacilun baa kuu soo harayso muttacilun muttacilun keliyaha kuu soo hartay halka marka markay intaa kuu soo harto zixaaf musdawajaa galaya maxaan u naqaanaa khabli baa la yidhaha markaasoo kale khabli baa la odhanaya waxaa la mid a mafcuulaatu oo kale soo qabo maf iyo cuu waa laba sababo khafiifa sooma jeeda mafcuulaatu maf iyo cuu laatudu waa watad mafruuqa waa gadaal yaalla u jeedaa iska daa isaga maf iyo cuu markaad tidhaahdo markaad fa'da goyso waawgana aa goyso kelimadaas waxaa la leeyahay waa maqbuula khabli baa galay baa la leeyahay tafciladaas khabli baa galay lianna waxaa ijtamaca fiiha alkhabnu waatayu ayaa ku kulmay marka wasnigaas mustafcilun iyo mafcuulaatu labadaba sidaasay noqona markaas maxaa kuu soo haray mafcuulaatu markaa goyso maculaatu basaa kuu soo haras maculaatu kuu haray tafciladaas maxaan leenahay waa maqbuula khabli baa galaan leenahay khabli baa galay baa laleeyahay marka wuxuu ku yidhi attayu oo raabicii saakinka ahaayoo la gooyo oo macal khabni la jiro aanigii saakinka ahaayee tafciladoo la jaraahi labadoodoo wada jiraahi khablun baa loo yaqaanaa buu waa kii koobaad weeyaan ka labaad wuxuu yidhi wa huwa damiirka waxaan u celinaynaa ayiga ayiga horeeye soo maaha maca alkhabni soo maahayn ayiga hormarinaynaa wa huwa ayigii oo raabici saakinka ahaayee tafcilada laga gooyaahi oo macal idmaari la joogo idmaarna soo barana soo maahayn muxuu ahaa idmaarku aani iskaanu haani almutaxarik aani xarakaysan oo maaragta la reebo isagoo la jiro na waxaa loo yaqaanaa khaslun lafdigaasaa le khaslun baa loo yaqaana bizaay ayaa la leeyay khasl waaya marka khasligu wuxuu iska saaran yahay waa tayi waalidmaaru laba zixaafaa gashay sooma jeedin tafciladaasna laba zixaafaa gala zixaafka musdawaj baa la leeyahay wuxuu ku dhacaa yacni tafciilada la yidhaahdo mutafaacilun oo kale mutafaacilun haaniga waa ta'dii soo maaha waana mutaxarik soo maaha haye mutafaacilun dayigana xaggee buu gelayaa alifka oo la gooyo raabica waa alifkii wey alifkaa goo ta'dana reeb maxaa kuu soo haray mutfacilun baa kuu soo harayso mutfacilun mar hadday sidaa noqoto oo ay ku kulmaan idmaar iyo tayi ay kulmaan waxaa loo yaqaanaa khasli baa la yidhaahdaa mithaalkeedana waa aragna soo maa kan saddexaad wuxuu ku yidhi musanifka waalkafu kafigii yacni kafiga shayga la yidhaahdo oo macal khabni khabniga la joogaahi waxaa loo yaqaanaa shaklun baa la yidhaahdaa kafi maxaan ku soo barannay markaan xagga joognay xadfu saabici saakinan xarafka ugu dambeeyo oo reeban laakiin waa inuu mar kastaba noqdaa maxaa la yidhi saxaafku ilan wuxuu gelayaa sabab waa inuu noqdaa mar kastaba marka saabic oo saakin ah oo sababkii khafiifka ah kiisii labaad ah goyntiisoo la gooyo oo weliba la kulmay maca alkhabni la kulmay khabnigiina la kulmay baa la rabaa waaya waxaa la yidhahdaa baan idhi shaklun baa loo yaqaanaa shakni baa la yidhahdaa shakli baa la yidhahdaa marka labadaa sixaaf tafcilada ay galaanna mashkuula baa la dhihi waa tafcilo mashkuula oo shakli baa galay baa la leeyahay maalan waxaa la mid a hadda markaad soo qabato faacilaatun oo kale soo qabo faacilaatun alifka markaan goyno muxuu noqonaya saakinka khabni soo maha ila khabni baa la jire abni waay nuunka ugu dambeeyo tunta ugu dambaysa markaan nuunka ka goynana waa kafi waay soo maha marka laba laba meeluu ku dhacay laba meeluu galay kan koobaad waxaa weeye yacni saxaafkii oo khabni ah iyo saabicii ayuu galay oo saakin ohow la jaray labada oo kafi la yidhaahdo taasna waxaa loo yaqaanaa shakli baa la odhana wey shakli yaa la yidhahda shaklun baa la yidhahda marka tusaalaheedu waxaa waa faacilaatun markaan idhaahno aliftaa markaan goyno nuunka saakinkaana aan jarno maxaa noo soo harayo yacni maxay tafciladii maxay noqonaysaa facilaatu facilaatu bay noqonay facilaatu baa noo soo haraysa facilaatu buu noqonaya ma geli kara marka faacilaatun taasaan ku gaabsanayna faacilaatun ayuu faacila faacilaatun buu noo noqonay faacilaatun keliyuu noqonaya waaye kan ugu dambeeyahay wuxuu ku yidhi wa huwa damiirka mar kasta midka horaan u celinaynaa labadaan midkiisii horaan loo celin hadda marka halkeeba u noqonaya wa huwa ay ilkafu baan leenahay kafigii oo saabici saakinka ahaayoo la gooye ahaa oo maca alcasbi casbigii la jiro casbigana muxuu ahaa ya iskaanu alkhaamis almutaxarik buu ahaa baaraka allahu fiikum xarafka shanaad oo mutaxariga reebiddiisa la reebo ayaa la yidhaahdaa iyadoo taa ay la jirtana waxaa loo yaqaanaa naqsun baa la yidhaahdaa waa kii afraad weeye oo isxaafka musdawajka ugu dambeeyey naqsi baa la odhanay marka tafcilada ou gelayo mufaacalatun oo kale buu geli karaa mufaacalatun markaad tidhaahdid tunta horta mufaacala soo ma jeedi laamka mufaacala tun soo maaha cala waa sabab khafiifa waay mufaad watadkii hormaray waay watad majmuuca hormaray waay calad waa sabab thaqiila sabab thaqiila wey tuntana waa sabab khafiifa wey marka cala tun laamka waa kor waa fatxisan yahay waa kordhigan yahay waa xarakaysan yahay casbi baan gelinaynaa waa reebaynaa waa la reebay nuunka dambena kafi weeye waa goynaynaa waa saakin ileyh markaasuu muxuu noqonaa maxaa kuu soo haray mufaacalatun meeshay ahayd mufacaltu baa kuu soo harays mufacaltu kelimadaasna manquusa waayaa laleeyahy naqsi baa galay baa laleeyahy afartaas yacni sixaafka musdawajka ah afartaasuu ka kooban yahay kan koobaad waa alkhablu khabli waxaa la yidhaahdaa wa atayu maca alkhabni kan labaad waa khaslun khasli waxaa la yidhaahdaa atayu maca alidmaari kan saddexaad waa shaklun shakli maxaa la yidhaahdaa alkafu maca alkhabni kan afraad waa naqsun waxaa weeye naqsi waa maxay yani waxaa la alkafu maca alcasbi baa la yidhahda amhilooyinkiisana waan soo aragnay weeyaan hadda sixaafkan musdawajka ah buxuurta markaan tagno waa arki doonaa meelo badanuu geli doonaa buxuur badanuu geli doonaa yacni hadda khabligoo kaleeto ilaa afar baxaruu galaa tafcilooyinkiisa sixaafkaasi afar baxar buu geli doonaa baxru basiidka baxru rajiska baxru sariica baxru munsarix wuu gelaya intaba khasligu hal baxar oo kalow galaa khasliga buxuurtaas noo imaan doonto hal ka mid a ayuu gelayaa inta kale ma geli karo baxru kaamilka keliya buu khasligu noo galaa oon arki doona insha allahu tacaala shakligu afar baxaruu galaa shakligan afar baxaruu galaa baxru mujtaf baxarka la yidhaahdo baxru ramal baxarka la yidhaahdo baxrulmadiid iyo baxru khafiif intabuu galaa afartaasuu galaa waa shakliga weeyaan amaa naqsiga isagu hal baxaruu galaa hal baxaroo buxuurta lix iyo tobanka ka midi ayuu galaa baxrulwaafir keliya baxarka la yidhaahdo ayuu gelayaa weeyaan marka halkaas waxaan uga soo baxnay sixaafkii biakmalihi hadduu mufrad ahaa iyo hadduu musdawaj ahaa markuu mufrad yahay waa sideed markuu musdawaj yahana waa afar afartana waa kuwaas mid walbana amhiladiisii iyo tafcilada ou galo waa ishaarnay weeyaan baabkan wuxuu noogu dhiga albaab lwal markuu musanifka noo sheegaya wuxuu yihi fi alqaab azixaafi muxuu ku daray walcilali maxaa noo dhiman marka haddaan zixaafkii ka baxnay ciladii baa noo dhiman cilooyinkiibuu marka halkan musanifka ayuu nagu baraya wuxuu leeyahay wuu iska soo gaabsana walcilalu ziyaadatun buu ku yidhi asalku maxay ahayd yacni inuu yidhaahdo inuu yidhaahdo waxay ahayd walcilalu qismaani cilooyinku waa laba qaybood cilalu ziyaadatin wa cilalu naqsin cilo ziyaada la yidhahda cilal nusqaan la yidhahdo markaas fa cilalu ziyaadati inuu yidhaahdo fa cilalu ziyaadati ama cilalu ziyaadati inuu yidhaahdo sidaasay ahayd laakiin waa iska soo gaabsado usluubkiis waa gaabiyey wey intaanan cilada gelin waxaan arkaynaa sixaafka musanafka soo hormariyey muxuu u hormariyey sixaafka oo cilada loogu hormariyey sabab buu ugu hormarsaday sababta ugu hormariyay waxa weeye waxaa la yidhaha liannahu akharu dawaraanan minha yacni min alcila cilada isagaa ka wareeg badan dawaraankiisaa badan sixaafkaa ka tiro badan ciladu way ka yartahay wey tan labaad isagu wuxuu galaa tafcilooyin tafcilada xashwiga tafcilooyinka ku jiro dhexda tafcilooyinka ku jiraahi sixaafka wuu geli karaa wuxuu geli karaa alcaruudu waadarb wax la yidhaahdo saddexdaba wuu geli karaa laakiin ciladu ayado xashwiga ma gasho cilada dhexda meelaha tafciilooyinka dhexda ku jira ma gashee caruudada iyo darbigay gashaa caruuda maxaa la yidhahdaa darbi maxaa la yidhahda waa noo imaan doonaan caruuda waxaa waaye beytkiisoo laba shatri kama goobna markuu laba shatri yahay laba qayboodu ka kooban yahay qaybta ugu horayso hadduu saddex tafciilo ah hadduu laba ahayo majsuwi yahay qaybta ugu horaysa shatru lwal qaybtiisa ugu dambayso tafcilada ugu dambaysa baa caruuda la yidhahdaa caruuda la odhanaya shadriga dambena tafcilada ugu dambaysa darbi baa loo yaqaan waa intaas keliya weyaan shadriga dambena gabayga kan ugu dambe tafcilada ugu dambaysa baa darbi la odhanaya marka ciladu ayadu labadaasun bay gashaa darbiga iyo caruudada bisay gashaa alcaruud waadarbi basay gelaysaa meel kale ma gasho sidaa darteed marka maadaama uu ka waasacsan yaho isagu ka wareeg badayo xashwiga gelayo buu musanifku usoo hormarsado ciladii dib uga dhigtay weya cilada asal ahaan xagga luqada horena usoo sheegna waxaa la yidhaha almarad cilla waa cudur soo maa cudur weeyaan cilladu waa marad xagga luqada sidaasaa la yidhahda xagga istilaaxana musanifku ma uunan sheegin laakiin wuxuu kaga gaabsaday istilaaxii oo zixaafka ayuu sheegay ayuu kaga gaabsaday marka cagsigeedii weeye zixaafka maxaan kusoo tacriifinay istilaaxiisii takhyiirun mukhtasun bithawaani asbaabi mutlaqan bilaa lusuumin aan nir soo maahayn kan waxaa la yidhaahdaa waa cagsigeeda wey cilladu waxaa la yidhahda xagga tacriifteeda takhyiirun hayru mukhtasin bithawaani alasbaabi wwaaqicin fi lcaruudi waadarbi maca alusuumi baa la yidhaahdaa weliba inay laazim tahay waa laazim macnaha markay cillo gasho caruudada iyo darbigaas cillo ay gashaahi cilladaas waa inay abyaadda kaleoo dhan qasiidada la tirinayaahi waa in meeshii ay ka gashay mar walbaba beyt walba ay ka galaan laga helo qofka shaacirkaa sidaa laga helo cillooyinkii marka waxaan nidhi waa takhyiir yacni markaa istilaaxeeda sheegno waa takhyiir doorsoon iyo isbeddel hayru mukhtasin bihawaaniha hawaani alasbaab aanan khaas ku ahayn asbaabta sababaha taanigooda khaaskuma aha khaas kuma aha bal wuxuu geli karaa awtaada yacni mar haddii lu yihi khaas kuma ah watadkuu geli karaa soo maa saasaa loo jeeda wuxuuna ku dhacaa caruudada iyo darbiga unbuu galaaye xashwiga ma gasho cillada xashwiga ma gasho maca alusuumi baa niri yacni takhyiirun hayru mukhtasin bihawaaniiha waaqicun fi alcaruudi waadarbi maca alusuumi laasimnimona waa inay la jirtaa oo lusuumka waxaa beydka ugu horeeya qasiidada hadday cillo gasho waa in cilladaasi abyaadda kaleoo dhan oo ka dambaysa ay wada gasho ayaa la rabaa weeyaan saasaa la leeyahy cillooyinkiibuu marka musanifka yidhi walcilalu ciladii ilaa waxaan nidhi labaan u qaybinay walcilalu waxa weeye qismaani laba qaybood weeye ziyaadatun wa naqsun saa inuu yidhahdaa la rabay asagu wuxuu yidhi wacilalu ziyaadati walcilalu ziyaadatun wa naqsunna ku dar markaa ilaa naqsiga uu noo keeni doonaayo cilooyinkiina sida sixaafka laba ugu qaybsamay oo sixaaf mufrad iyo musdawaj loogu qaybiyey baa ciladana waxaa loo qaybinayaa cilalu ziyaada wa cilalu naqsin cilooyin ziyaado ah iyo cilooyin naqsi ku tusayo ayaa loo qaybiyaa ciladii ziyaadada musanifka soo hormariyey naqsiga maadaama uu tiro badan yahay ayuu dib u dhigtay tan maadaama cilalu ziyaada ay gaaban tahay warkeedu yuu noo soo hormariyey walcilalu cilooyinkii ziyaadatun ziyaada weeye iyo wanaqsun weeyaan faziyaadatu sababin khafiifin calaa maa aakhiruhu watadun majmuucun tarfiilun waxarfin saakinin calaa maa aakhiruhu watadun majmuucun tadyiirun wa calaa maa aakhiruhu sababun khafiifun tasbiiqun cilooyinka saddex baa loo qaybiyaa cilalu ziyaada saddexay ka kooban yihiin cilalu ziyaada saddex bay ka kooban yihiin tarfiil iyo tadyiil iyo tasbiiq baa la yidhahdaa tarfiilow maxaa tahay tadyiilow maxaa tahay tasbiiqow maxaa tahay saddexdaas unbay ka kooban tahay tiiba marka noo tacriifiyo wuxuu ku yidhi fa ziyaadatu sababin sabab macnaha sababkaas waa inuu khafiif yahay wey fa ziyaadatu sababin khafiifin sabab khafiifa kordhintii la kordhiyo la siyaadiyo calaa maa tafcilo lagu kordhiyo aakhiruhu tafciil tafciilkaas juskaasi aakhirkiisa ou yahay watadun majmuucun watad majmuucana aakhirkiisa ou yahay tarfiilun tarfiila loo yaqaana magacaas u baxsan tarfiil baa la yidhaha waxa la kordhinaya waa sabab khafiifa tun iyo lun iyo sooma garanayna baa kordhinaynaa xaggeen ku kordhinaynaa watad majmuucan ku daba darayna tafciilo watad majmuuca u dambeeyo baan gadaal uga darayna waa mafhuum soo maaha waaye maalan hadda faa faacilun markaan nidhahna maxay ka kooban tahay sabab khafiifa iyo watad majmuuca tafciilada aakhirkeeda maxaa yaala watadka majmuuca yaala sooma cilun weeye sooma jeedin watadka majmuuca aakhirka yaala markaasoo kale waxaan ku daraynaa sabab khafiifan ku daraynaa markaasu muxuu noqonayaa faacilaan tun buu noqonaa soo maha faacilun faacilun tun soo ma ahayn faacilun nuun waaye markaasaan ta iyo nuun kale gadaal uga daraynaa faacilun tun uu noqonaa soo saas ma ahayn waxaa la yidhaha markii sidaas xarafka lagu kordhinayo tafcilada xarafka u dambeeyo watadka majmuuca aakhirkiisa yaalla nuunta oo kale alifaa u badelayna alifaa u badelayna markaasuu muxuu noqonayaa faacilaatun saasuu noo noqonaya faacilun buu hal sooma socotaan faacilun cilun soo watad majmuuca maaha nuun soo uma dambayso nuunkan alif u bedel ta tun ina gadaalka keenso sabab khafiifana gadaalka keen nuunka markaad alif u bedesho faacilun buu ahaa faacilaa dheh markaa tun gadaalka keen faacilaatun maxaan odhanaynaa marka tafciiladaas waa maxay waa marfuula ama murafala tarfiila gala la leeyahy sabab khafiifan ku siyaadinay wax weyn ma aha waxaa la mida mutafaacilun oo kale mutafaacilun mutafaacilun cilun baa u dambaysa waa tii oo kale waay nuunkaas alif u bedel mutafaacilaa buu noqonaya soo maha tun marka gadaalka keen mutafaacilaatun saasuu kuu noqonaya way marka waxaa la yidhahdaa ziyaadatu fa ziyaadatu sababin khafiifin calaa maa aakhiruhu watadun majmuucun tarfiilun tarfiil waxaa la yidhaahdaa sabab khafiifoo la kordhiyo oo watad majmuuca aakhirkiisa lagu daro tafcilo aakhirkiisa watad majmuuca u dambeeyey la geliyo ayaa la yidhaahdaa laakiin waa markii tafciladaas xarafka u dambeeya nuunka ah alif aan u bedelno alif aan u bedelayna marka saasuu noo noqon tarfiil waa la fahmay soo maaha waxaa noo haray laba kalaa noo dhimi lee saddex bay ka koobnayde wuxuu yidhi wa xarfin saakinin calaa maa aakhiruhu watadun majmuucun tadyiilu tadyiilow maxaa la yidhaahdaa wa xarfin saakinin wuxuu yidhi wa ziyaadatu xarfin saakinin weeye inaad tidhaahdo ila xarfinta waa hoos dhigay sooma jeedi wa ziyaadatu xarfin saakinin xaraf reeban hal xaraf wey hal xaraf oo reeban kordhintii la ziyaadiyo lagu kordhiyo calaa maa aakhiruhu watadun majmuuc mid watad majmuuca aakhirkiisa ou ahaa lagu ziyaadiyana tadyiilun baa loo yaqaana tadyiilaa la yidhahdaa tadyiil ayaa la yidhahdaa marka waa hal xarafaan kordhinnay hal xarafaan ku siyaadinnay halka xarafna waa inuu saakin noqdaa xaraf reeban waa inuu noqdaa ma aha xaraf xarakaysan ma rabno xaraf saakina ayaan watadkii majmuuca aakhirkiisa ku kordhinaynaa laakiin goormo weeye markii bacda qalbi nuuni alifan nuuntii watadka majmuuca u dambaysay xarafka u dambey markaan u wareejinno alif u bedelna dabadeed ayaynu ku daraynaa maalan waxaan leenahay hadda mutafaacilun oo kale mustafcilun oo kale maxaa u dambeeyo watad majmuuca u dambeeyo hal xaraf keliya kusoo kordhi hal xarafaan kusoo kordhinaynaa xaraf saakina marka nuun saakina unbaan ku daraynaa hal nuunoo reebanaan ku daraynaa laakiin nuunkan u dambeeya alifaan u bedelaynaa sooma nuunkan kale alifaan u bedelaynaa mutafaacilaan baan odhanaynaa marka mustafcilaan sidaasaan leenaha hal xarafoo saakin aan keennay sooma nuun watadka majmuuca xarafkii ugu dambeeyana alifaan u bedelnay markaasaa mustafcilaan iyo mutafaacilaan aan niri saasoo kale oo kale faacilaan oo kale faacilun buu ahaa nuunkaas alif u bedel nuun kale saakina keenso faacilaan dheh kaasna waa kii labaad weeye midka saddexaad waxaa la yidhahdaa tasbiiq waa bilhayn waa hayn tasbiiq baa la yidhahdaa tasbiiqa musanifku wuxuu noogu sheegay wuxuu yidhi وعلى ما آخره سبب خفيف يعني وزيادة حرف ساكن معي هل حرف والريبان هو انتهى سكتك وزيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف لبدي هور محن كوردينين لبدا حرف او سبب خفيفك اما هلك حرف ساكنك وتد مجموعا كوردينين سماه لبدي هور ترفيلك تذييلك تثبيت للسبب خفيف التفعيل او دنبيه ayaa marka hal xarf ku kordhinayna oo saakin weeye wa ziyaadatu xarfin saakinin xaraf reeban kordhintii la kordhiyo la ziyaadiyo lagu daro calaa maa aakhiruhu tafjuskii oo aakhirkiisa ugu dambeeyey sababun khafiifun tasbiiqun baa loo yaqaanaa tasbiiqaa la yidhahdaa marka waa ziyaadatu xarfin saakin xaraf saakina kordhintiisa weeyaa la ziyaadiyo sabab khafiifa tafcilo u dambeeyana lagu ziyaadiyo ayaa la yidhahdaa مثلا فاعلات او كلا لنا فاعلات ما قدام بهذا التفعيل داس سبب خفيفه قدام تن با قدام بيس الا ايضا waxay ka koobantahay sabab khafiif awal ka yaalo sabab khafiif aakhir ka yaalo iyo watad majmuuc dhaxda ku jiro ay ka koobantahay faa'ilatun marka hal xaraf markaan ku kordhinayno tunta nuunka ugu dambeeya horta alif u bedel marka alif u bedesho nuun kale saakira marka oo reeban keenso maxaan leenaha marka faacilaatan baan odhanayna saasuu noqonaya faacilaatan ayuu noqonaya tasbiiqa marka cilada tasbiiqa la yidhaahdo waa xaraf saakina xaraf reeban oo sabab khafiifa tafcilo u dambayso lagu ziyaadiyo lagu daray weeye saddexdaasna cilalu ziyaada baa la yidhahdaa cilalu ziyaada la yidhahda waa tarfiil iyo tadyiil iyo tasbiiq tarfiil maxaan idhi ziyaadatu sababin khafiifin calaa maa aakhiruhu watadu majmuucun tarfiilun soo maha tadyiil maxaan idhi ziyaadatu xarfin saakinin calaa maa aakhiruhu watadun majmuucun waa tadyiil tasbiiq maxaa la yidhahdaa ziyaadatu xarfin saakinin calaa maa aakhiruhu sababun khafiifun aakhirkiisa sabab khafiifu u yahay intaasuu kala bedelayihi isagana tasbiiq baa la odhanaya wey intaas waxaan uga soo baxnay cilalu ziyaada waayahay marka intaasaan ku silnay subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta